qaybgalayaasha dhallinyarada rag iyo dumar oo laga soo kala xulay xaafadaha iyo deegaanka baydhabo waxaan kaloo salaan gaara siinaya wasaaradda dhallinyarada oo iyada kulankan maanta noo soo agaasintay actually annaga un taladaan leenahay inta badan xogoo talada iyo dhiirigelinta iyo waxyaabahaasaan aan leenahay laakiin farsamo ahaan waxaa wada hadduu ilaaha yidhaahdo wasaaraddaa wada kulankan kulankan waxa aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan boqol iyo labaatan qof oo dhallinyaro ah oo laga soo kala xulay baydhabo dhallinyaradaasoo ah dhallinyaro aqoon u leh fahmi karta waxyaabaha masiiriga ohoo dhallinyarada ka maqan fahmi karta baahida dhallinyarada ee hadday ahaan lahayd ka qayb qaadashadii nabadda ka qayb qaadashadii siyaasadda iyo dhammaan baahiyaha dhallinyarada ku xeeran oo dhan fahmi karta waa la soconaa wasaaradda waxay leedahay departmentiga eegeeda wacyigelinta iyo developmentiga dhallinyarada inay juhdi badan bixiso ka organisation ahaan iyo ka urur ahaan annaga tubta nabaddana laba brograam weyn oo ah waxaa jira aan ka wadna magaalada oo aan partner kulanahay wasaaradda asagana wuxuu inta badan wacyigiisa dhisaa ama garaadkiisa dhisaa ama aqoontooda uu kor u qaadaa dhallinyarada sidii ay uga qayb qaadan lahayd nabadaynta sidii ay uga qayb qaadan lahayd siyaasadda intaasoo dhan marka ujeeddada maanta aan barnaamijkan aan u galayno waxaa waaye laba ujeedo kow horta inaan fahanno maxay tahay siyaasadda dhallinyarada ama qorshe siyaasadeedka dhallinyarada inaan nuqulkan qoran aan fahanno waxaa laga yaabaa dad expertiya oo waayo aragnimo ulahaa soo qoray laakiin inbutkii iyo wixii qofkii dhallinyarada ahaa uu tabaayay inay ka maqan tahaa laga yaaba marka kow horta inaan u sharaxno dhallinyaradaas kabacdi ay ku darsadaan wixii inbuda ay qabaan ama juhdiga ama wixii ka dhimanna ay ku darsadaan hadhowna u noqdo wax taabagal ah oo ay ku xukuman tahay dhallinyarada oo dhan waxaa laga yaabaa inay ku jirto uu ka hadlayo xuquuqda qofka dhallinyarada uu leeyahay ee deegaankan jooga inuu wax barto hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd inuu nabad ka shaqeeyo hadday ahaan lahayd inuu siyaasad galo waxaasoo dhan wuu soo koobaya qoraalkan marka qofka dhallinyarada inuu aqoon u leeyaha laga rabaa wixii ka maqanna uu ku darsadaa la rabaa si hadhow ay uga faa'iidaystaan kuwa hadda jooga iyo kuwa dhalan doona marka maanta annagaa fursad u yeelanay annagaana loo soo xulay annagay maalinteenna tahay sidii intii badan oo hadda dadkii iga horreeyay ay sheegaan oo dhan oo ay u baraarujinayeen in wax lagu darsado fikirro saliim ah oo fikir wax dhisaaya ah ama inbud wax dhisaaya ah qofka uu ku darsado ahayd loo baraarujinayaan anna u baraarujinaya hadduu ilaaha yidhaahdo intaasaana idin leeyahay waxaan rabaa inaan